waxaan isooga tacseynaynaa dhammaanteen dhallinyaradeenii indheheenii mustaqbalkii dalka nasiib darro ku dhammaaday ama in badan oo ka midihii ay ku baaba-een xeebta liido ayaga oo aan cidna dembi ka gelin dalkooda si nabada ay uga caweynaya dhimashadu waa la wada dhimanayaa horeyna waa loo dhiman jiray laakiin tan waxay uga sii duwan tahay wax badan indhihii ummaddan iyo mustaqbalkeedii oo dad sida ay dhakhaatiirtu noo sheegeen dadka ama dhintay ama dhaawacmay qof afartan sano ka weyn kuma jiro dad dhallinyaro ah dadkii dalkan wuxuu bartay shaqaynayey ayaa xalay meeshaas ku baaba-ay in badan oo familiye badan ayaa laga dilay dadkii u shaqaynayay ee ay ku tiirsanaayeen familiye badan ayaa laga dilay mustaqbalkoodii ee dadkii ay ku tashanayeen ee wax soo barteen ee ay filayeen inay culays badan aabbayaal iyo hooyoon badan oo dadaal badan soo galay inay culays ka qaadaan familkooda awooddii dalkani ku xisaabtamayey dadeed oo ah awoodda ugu qiimaha badan in badan oo ka mida runtii si dhib yar meeshaas cadow ugu gumaaday waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun intii naga dhimatay allah u naxariisto intii dhimatayna dhaawacantayna allahu boogadhayo waxay unku tusinaysaa nimankaas cadowgaahi kow inaysan ahayn niman diin le inaysan ahayn wax diin ah oo ay leeyihiin iyo wax caqiide ah oo ay rumaysan yihiin iyo wax humanity ah xataa oo ay rumaysan yihiin iyo wax akhlaaqa oo ay leeyihiin midna inaysan jirin ayay daliilu tahay dadka ay laayeeni ma aha dad madaxa dad saraakiil ah dad dowlad u shaqaynaya xarumo dowladeed maysan weerarin la ayagaa dhihi jiray dowladdaanu la dagaalamaynaaha siyaasiyiin may ahayn waxay ahayn dad dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo masaakiin ah oo aan siyaasad aan shaqo ku lahayn oo aan ciidan shaqo ku lahayn oo aan dowlad iyo shaqayntae toona shaqo ku lahayn ayay ahaayeen waxay kutusinaysaa marka waxa loo socdo diin xumada marka laga reebo nimankaasi waxay u socdaani waa dabargoynta ummadda soomaaliyeed waaye ma aha inay dowlad la dagaalamayaan iyo inay sida ay sheegaan ciidan la dagaalamayaan midna maaha